إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a qoys soomaaliyeed ayaa sheegay in wiilkooda oo looga soo reebtay xabsiyada maamulka al-sacuud isagoo siddeed bilood jir ah oo hadda adeega ka yahay xabsiyadaas isagoo sagaal sano jira munaasabad lagu furayey xafiisyo ay ku shaqeeyaan odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ayaa dhowaan ka dhacday magaalada jilib maamulka puntland ayaa ka warbixiyey halka qabanqaabadiisu marayso shir ka dhana dowladda federaalka oo dhowr casho kadib inuu furmo qorshuhu yahay maraykanka ayaa sheegay inuu dhimayo ciidamadiisa duulaanka ku jooga soomaaliya xaflad loo qabtay arday qur'aanka kariimkaa dhammaysay ayaa ka dhacday deegaanka kuunyabarrow ee shabeellaha hoose cudurka koronafirus ayaa dhulka la galay dhaqaalaha waddamada caalamka gaar ahaan talyaaniga warkeena waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xubinta ganacsiga الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada oo waafaqsan sagaalka bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan qoys soomaali ah ayaa sheegay in wiilkooda oo looga soo reebtay xabsiyada maamulka al-sacuud isagoo siddeed bilood jir ah oo hadda adeega ka yahay xabsiyadaas isagoo sagaal sano jira axmed xasan goodax ayaa warkan inoo faahfaahinaya مالي كده مالي كده أنا
waa hooyo xamdi cabdi axmed oo la kulantay dhacdo murugo badan iyo arrin ay adag tahay in qof bani-aadama ay ku soo dhacdo waxaa mid ka mid ah xabsiyada maamulka ala sacuud ee dhulka xarameynka looga soo reebtay cunug yar oo ay dhashay kaas oo markii hore loogu sheegay inuu dhintay hase yeeshee sagaal sano kadib ay ogaadeen inuu nool yahay waxaa lagu magacaabaa wiilkeeda salmaan axmed saalax sanadkii labada kun iyo tobanka ayaa iyada iyo sayigeeda iyo carruurteeda waxay galeen xabsiyada maamulka ala sacuud markii dambena waa la soo daayey balse waxaa laga soo reebtay wiilkooda salmaan axmed saalax oo ah aabbaha salmaan ayaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu ka sheekeeyey arrintan xanuunka badan ee qabsatay xaqiiqadii barbalaamka iyo dulmigii ugu horrey waxaa laygu sameeyey waa leeyihi waxaa leeyihi saalax sina yuusuf farta ayaan taagay markaasa waxaa lee keenay warqad oo ku qorantaa laba sawir awalba saddex ilaa marka hore aniga labadii carruur nala sawir saddex sawir ayaa nahay sawirka wiilka ayaa laga jeexay xaqiiqadii waxay ila noqotay arrin aad iyo aad u murug badan maxaa yeelay waxaan dhahay wiilkayga aabaan markaas ay ugu jawaabeen isfoorta ay galeen wiil maanoo dhiibatay mid wuxuu u yidhi cunug maku hayn wiil qusl qusl ay galeen gabadhi marka gabadhan yar salmadan hadda ii joogto ayada laba sana jirto wiilkan waa kusii yara cumrigiis sideed bilood sagaal bilood cunugi jiray salmadeedii xanuunsanaa farta laga saar waxaa lagu yidhi haddii aad gabadhaada iyo adiga aad bicaysaan falya tafadal haddaada bixayninne shabaqaa kasoo baxda ujeedaa gal xaqiiqada waa dareemi kartaa marka qof sababta waa weydiiyey haa waxaan dhaha aniga laba cunuga iga qaadeen hal wiil ayaa iga maqan gabadh wiilkayga aabay saddex qof aan waa xasuustaa saddexdaas qofood way isku kay dhiidhiibeen waxay dhaheen yaa u dhiibatay cunug cunug maanoo haysaa qosol qosol ay galeen marka waan dareemay in oo marka meeshan dulmi oo ka socdo waxaan dhaha aan mabaxayaan dhaa go-aanaan qaatay waayo waa dareemi karta naf lagama tegi karo bis gabadheeda aan iska haystay meesha shabaqayaan ku laabtay waxaan dhaha aan cunugeega anoo nolol iyo geeri aan meel aan ku ogeyn mabaxayaan dhahay maxaa yeele kama tegi karta naf sanadki waxay ahayd labada kun iyo tobankii ayay ahayd waa xasuustaa weliba bishii ramadaan ayay ahayd bishii muslim bishii ramadaan ayay ahayd cunugii sagaal bilood sideed bilood gabadhan waxay jirta laba sano waa ad ilma aad u yarraa calooshiis ku bani ay ahaayeen aan mabaxaydha go-aanaan qaata xabsiga shabaqeygan ku laabtay toddobaad kadib oo uu ku jiray xabsiga maamulka ala sacuud wuxuu axmed go'aansaday inuu soo baxo sababo ku aadan inay xabsiga ku xanuunsanayso gabar yar uu u dhalay wuxuuna sidaas kaga tegay wiilkiisa oo aanu ogeyn nolol iyo geeri balse iyagu ay isku sabar siinayeen inuusan noolayn run ahaantii marka shabaqa isbuucaan ku jiro gabadhiga xanuunsatay ayaa gabadhiga shuban intay iga dhaca marka xaqiiqada qof bini aadan ku daryeelin shabaqan isaga jirtid marka dambe ana go-aan waxaa ku qaatay cid bini aadanka daryeelaysan ee jira ilaahi subxaana watacaala waxaa iisoo baxda marka intii maanta wiilkan af libaaxuu ku jiraa haddii maanta gabadhin meesha ay kaaga dhimatan xaqiiqada waa tale aada u xun waay ilaah ayaa tala saartay warqadeedina waa haystaa bis waxaan dhaha waa ogolahan dhahay gacanta si xoog aniga laga soo qabtay aniga gabadhii yariista aan cusaan u wato eeraboorkaa lay keenay waxaa igugu yaab badneed eeraboorka markii lay keenay askariga aniga i wado diyaarad agtaa ilaa markaa bixaysa ad askariyaa kuwa diyaaradan askari kale agtaagan warqadayda marka ilaahay subxaana wa tacaala awooddan wato warqada waxaa saddex sawir ahay sawir waatay jeexeen laakiin waxay iloobeen saddex magac oo meesha ila salmo iyo salmaan iyo saalax saddexaan ku qorneen marka diyaaradda aan ista- ag istaag askari warqada aniga aan lahay markii loo dhiibay askari warqadii uu fiiyey wuxuu yidhi meeshaan laba sawira ku taala saddex magacaan ku qoran aabay cunuga saddexaad aabuu dheh bas ilaahay wuxuu qadaray askariga aniga iwada kii diyaarad agtana garab ka qabta gooni oo labaa wuxuu yidhi waxa isku soo sheegen allahu aclam ilaah subxana wa tacaala og waxa isku soo sheegeen marka aniga gabadhii si qadanqadis ah aa diyaaraddan ugu soo saaray qiyaastii in ka badan sagaal sano kadib waxay hadda ogaadeen in salmaan axmed saalax uu nool yahay isagoo sagaal sano jir ahna uu adeega ka yahay xabsiyada maamulka ala sacuud sida ay ku arkeen muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada qoyskan dhiban ayaa codsanaya in laga saacida sidii ay wiilkooda dib ugu heli lahaayeen islamarkaana lagu keeni lahaa soomaaliya dad badan oo soomaali ah ayaa ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka ala sacuud waxaana dadkaas ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan gaar ahaan marka ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada booliiska oo la dhigo xabsiyada ay tarxiilka ku sugaan tanina waa qayb yar oo ka mid ah dhibaatada tirada badan ee loo geysta soomaalida ku kala firiirsan caalamka kuwaas oo dalkooda ka tegay kadib duulaanadii shisheeyuhu ku soo qaadeen waddankan munaasabad lagu furayey xafiisyo ay ku shaqeeyaan odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ayaa dhowaan ka dhacday magaalada jilib wariyaheenna abuubakar ibraahim geedi ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya mashruucan oo agaasinkeeda lahayd wilaayada jubbooyinka ayaa laga hirgeliyey degmada jilib kaas oo lagu furayey xafiis ay ku shaqeeyaan golaha nabadoonnada wilaayada jubbooyinka munaasabadii furitaanka xafiiskan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha odayaasha dhaqanka maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ugu horrayn waxaa munaasabadda furitaanka ka hadlay suldaan cabdiqani cabdulaahi moxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka isagoona bogaadiyey dhismaha ay samaysay wilaayada waxaa leenahay wilaayada allah barakeeyo allah xifdiyo mar kasta siday maaragtay ay ugu taagan tahay ay uga fikirayso horumarinta qaybaha kala duwan ee muslimiinta hadday nuqabo tahay iyo hadday dumar tahay iyo hadday dhallinyaro cid kastaba ee waa la siinayaa xaqa ay leeyihiin iyo maaragtay wixii ay ku shaqayn lahaayeen baa iyo wixii ay siday wax ku baran lahaayeen marka aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa nuqabadu inay wax- intii muddo ah ee si kumeel gaara meelo kale lagu shaqaynayo runtii oo shaqadu ma istaagin laakiin maanta xafiis maaragtay kii hore ka qurux badan iyo hoolal maaragtay ee, diyaarsan oo imkaaniyaadkii oo dhan ay yaallaan wax lagu baran lahaa iyo kuwii lagu shaqayn lahaa ee, oo loogu talagalay in nuqabadu ay ku shaqeeyaan oo hadday tahay arrimaha qabaa'ilka ku xalliyaan oo arrimaha maaragtay muslimiinta ay ku xalliyaan waxna ay ku bartaan oo maaragtay ay- ay diintooda iyo ku bartaan maaragtay khayrka iyo wanaagga ayna isku faraan oo talada maaragtay ee, nuqabadu ay ku tashadaan marka munaasabadaasaan joognaa aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baan ku mahadinaynaa uma wilaayada ayaan maarata runtii mar kale iyo mar kaleba u mahadnaqaynaa sidoo kale nabadoon cabdiraxmaan shiilow dhaqane afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada jubbooyinka ayaa isna dhankiisa faahfaahin ka bixiyey howlaha loogu tala galay xafiiskan meeshan sideeda waxaa loogu talagalay in odayaashu ay ku xalliyaan danaha qabiilooyinka iyo wixii khilaafaad ahoo jiro oo bulshada walaayada jubbooyinka degan dhexdeeda ka dhaca oo aan u walba xallin jirnay oo aan u taagnayn iyo muxuu ahaaye waxbarasho in aan wax ku baranno oo odayaashu casharo ay ku qaataan danahoogana ku xalliyaan baa loogu talagalay ilaahay baa ku mahadsan waa soo dhowaynaynaa walaayadeennana waa ugu ducaynaynaa waa ay ku mahadsan tahay xafiiskan ay wilaayada jubbooyinka samaysay ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan degmada jilib laga furay xafiiska gargaarka degdega ah kaas oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan agabkii uu ku shaqayn lahaa maamulka puntland ayaa ka warbixiyey halka qabanqaabidiisu marayso shirka dhana dowladda federaalka oo dhowr casho kadib inuu furmo qorshuhu yahay haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya shan iyo tobanka bishan waxaa magaalada garowe ka furmaya shir siyaasadeed oo bishii lasoo dhaafay ee febraayo uu ku dhawaaqay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni guddiga loo xil saaray shirka ayaa sheegaya inay wadaan qabanqaabadii ugu dambeysay shirka oo kasoo qaybgeli doonaan siyaasiyiin iyo marti kale ujeedka shirka laga leeyahay ayaa ah in ay puntland ku hesho garab xilli ay cadaadis xoogan kala kulmayso dowladda federaalk ah oo lacago ku kala furfurtay odayaashii qabaa'ilka puntland ayaa shirka ugu yeertay xubnaha ku matalaya labada gole ee dowladda federaalka siyaasiyiinta iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanada uu ka arrimayo maamulkaasi go-aan wax ku ool ah ayaa laga soo saari doonaa shirka ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland oo codsaday in la taageero wax kasta oo ka soo baxay shirkooda waxaan dadka ku wargelinaynaa inay meel fiican marayso wakhtigii shirka la asteeyey oo ah shan iyo tobanka bisha saddexaad oan hadda ku jirana haddii lahaydmo ina kaga qabsoomi doono ina kaga bilaabin doono magaalada garowe uuna socon doono maalmo haddii lahaydmo insha allah waxaan filaynaa cid walbana u rajaynaynaa inay si buuxdo haddii lahaydmo shirkaas ay garab ugu noqdaan u garab istaagaan fikirkiisa iyo jahayntiisana uga qayb galaan shirka iyo hadafka laga leeyahay iyo arrimaha looga hadlayana dowladda puntland awal bay xukuumadda puntland awal bay waxay la wadaagtay dadka wuxuuna ku ku cadyahay war murtiyaadka oo ah dadkan reer puntland inay isu yimaadaan dabeedna go-aano midaysan la qaata haddii la hadmo si kastaba ha ahaatee shirkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli oo majaraha goostay khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka puntland ammaanka ayaa aada loo adkeeyay iyadoo shirkan ay kasoo qaybgeli doonaan siyaasiyiin mucaaradsan dowladda federaalka sida uu warbixinta warkan ku faahfaahinayo weriyaheena zakariya cumar maraykanka ayaa sheegay inuu dhimayo ciidamadiisa duulaanka ku jooga soomaaliya dowladda maraykanka oo hormuud ka ah duulaanka qaawan ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa sheegtay inay yareyn doonto ciidamadeeda ku sugan afrika gaar ahaan kuwooda ku duulay soomaaliya warbixin dheer oo lagu daabacay wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa ciwaan looga dhigay dagaalka aanan dhammaadka lahayn uu baantikoonka kula jira al-shabaab iyo al-shabaab oo sii xoogaysanaya baantikoonka maraykanka waxa ay soo saaraan maalin kasta sheegashooyin ku saabsan duqaymo cusub oo ka dhan ah mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ay muuqato inaynan wax saameyn ah ku yeelanin awoodda kooxda xiriirkala leh al-qaacida waana dagaal aanan dhammaad lahayn sida lagu daabacay wargeyska qorshaha maamulka trump ayaa ah inay yareeyaan joogitaankooda militari ee qaaradda afrika iyadoona taa badelkeeda ay awoodooda u weecin doonaan dhanka dhaqaalaha oo tartan istaraatiiji ah uu kala dhexeeya shiinaha iyo ruushka oo u muuqday muddooyinkii ugu dambeeyey inay kaga dheereeyeen dhanka ganacsiga afrika al-shabaab waa mid ka mid ah halista ugu weyn ee qaaradda waxaana ay leeyihiin himilooyin ay ku weerari karaan dalkeena maraykanka iyo saldhigyadeena qaaradda afrika sidaas waxaa yidhi jenaraal roykil kuliter oo ah taliyaha ciidamada dhulka maraykanka ee afrika khatarta ay leeyihiin waa in loo qaataa si daran ayuu yidhi intii lagu guda jiray shirweynihii baantikoonka ah ee dhowaantan ka dhacay magaalada washington ee caasimada waddankaasi istaraatiijiyadda maraykanka ee ah in al-shabaab lagula dagaalamo duqaymaha waa mid riyo mala awaal ah haddii ciidamada maraykanka ay sii wadaan duqaymaha waxa ay kasban karaan cadowtooyada dhanka shacabka ah maadaama ay qaarkood shacab la beegsadeen suuragal ma ahan in qorshahan lagu sii socdaa ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay wargeyska warbixinta qaybaheeda dambe ayaa lagu soo qaatay weerarkii halyeynimo ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday shantii bishii janaayo saldhig militariga maraykanka iyo kenya ay ku leeyihiin laamu kaas oo lagu magacaabo kamsimba waxaana ay mujaahidiinta al-shabaab halkaa ku dileen toddoba-iyo toban amerikan ah sagaal kenyaati ah iyagoona ku gubay saldhigga toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo nuuca dagaalka ah oo uu lahaa maraykanka warkan ayaa astaan u noqday dagaalka ka dhexeeya mujaahidiinta al-shabaab iyo maraykanka waxaana inta badan warbixinada la xiriira mujaahidiinta al-shabaab markii ay daabacaan warbaahinada caalamka lagu soo khatimaa dagaalka taariikhda galay xaflad loo qabtay arday qur-aanka kariimka dhammaysay ayaa ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa ka warramaya halkani waa dugsiga imaamu shaafici deegaanka kuunyo barrow ee shabeellada hoose waa dugsi lagu barto qur-aanka kariimka iyo tarbiyada islaamiga ah ee carruurta waxaan joognaa munaasabad ballaaran oo ay ka qalin jebinayaan labaatan arday oo bartay qur-aanka kariimka saddex ka mid ah ardadaasi waa gabdho ka hor xafladda waxaa maktabka dacwada ee deegaanka kuunyo uu imtixaan ka qaaday ardada si loo qaymeeyo heerkooda xifdinta qur-aanka kariimka munaasabadda waxaa goobjoog ka ah culamaa uddiin odayaal iyo waalidiin hoolkay ka dhacayso xafladdan ayaa ah mid aad looga shaqeeyey oo aad loo qurxiyey xaflado badan oo lagu maamuusayay carruur baratay qur-aanka kariimka oo aan ka qayb galay way ka duwan tahay xafladdan ka dhacaysa madarasadan dhowr sababood ayaana ku macnayn karnaa in xafladdan ay kaga duwan tahay xaflado dhowr ah oo aan u soo joogay tirada ardada hal marka qalin jebisay oo aanan horey ugu soo arkin deegaanka ardada oo ah kuwa aad u yaryar oo maamulka iyo macallimiintuba ay geliyeen dadaal aan qarsoomi karin oo ay waalidiintu ka markhaati kaceen waalidiinta ardada iyo maamulka madarasada oo xafladdan ku casuumay dad aad u badan oo ku dhaqan kuunya barrow iyagoo si weyn u marti qaaday ka soo qaybgalayaasha xafladda oo dhowr neef oo ari ah loo qalay iyo macmacaan kala duwan sidoo kale waxaa ii muuqday arday tarbiyadooda ay ku farxad gelinayso kuwaasi oo xaadir ku ahaa xafladda goordhow waxaa bilaabanaya khudbadaha kasoo qaybgalayaasha laakiin waxaa ka horeeya bandhig cajiib ah oo ay soo bandhigeen ardada qalin jibinaysay oo isku dariis ahaa wax kasta oo ay halkan ku soo bandhigeen ardadan dusha ayay ka akhrinayeen waxaa xusid mudan in ardada ay soo diyaariyeen bandhig soconaya qadar laba saac ah balse wakhtiga oo aad u yar ayaa u diiday in ay sii wataan bandhigooda iyagoo u hamuun qaba inuu u sii socdo kasoo qaybgalayaashana aysan ku caajisin waxyaabaha ay soo bandhigayaan ardayda markaana aan idinku duwa bandhigga ardada oo herar kala duwan ahaa سؤال عرف الولاء والبراء جواب الولاء والنصرة والمحبة وهو ضد العداوة البراء والبغض والخلاص والعداوة سؤال ما هو الإسلام جواب الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله اسمي جويري جابر سؤال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين جواب ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة سؤال ما نسبه صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة تمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد culamaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa goobta ka hadlay iyagoo si aad ah ula dardaarmay waalidiinta maamulka madarasada iyo ardaydaba sheekh balli xasan nuur sabdow iyo martisharaf kale ayaa la siiyey mikrofoonka dadkaani macnaha hadda qur-aan ka dhameeyo dhallinyarada kuwa la midkaa oo ka soo hor jeeda hogaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta ay ayagu ay dhaleen wax kalay baranayaan dadka waxaweye muslimiinta oo muwaxidiinta ciyaalkooda sidaan oo kale ayaa laga doonaya inay ciyaalka waxbaraan inay la tacaalaan inay macallinka ku ogaadaan inay kormeeraan maaha inay yidhaahdaan macallin soo xoogaagii ma aadan helin moobaylkii ma dhawaaqay dhiiq dhiiq ma heshay waxaasi qiima ma leh laakiin waxaa la rabaa ruuxu inuu yidhaahdo macallin bal xaaladiisa ka waran gabadha fahmadeeda ka waran xaalkeeda ka waran waxa weye casharkeeda ka waran macnaha imaatinkeeda ka waran sidaas ayaa la doonaya galabta waxaa weye wax nimco ilaaha dhacday nicmatuljihaad ayaa meeshan ka muuqata macalimiin aad iyo aad u dadaashay oo ardayda maanta meeshaan aan ku arkayn ilaa labaatan qalinjibisay oo kitaabka ilaahay xifdisay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa hooyooyinkii oo kaalinta weyn ka soo qaatay sidii ardaydaas wax u baran lahaayeen haddii cunta u diyaarin lahaayeen haddii duruusta u diyaariyeen wax walbaba micnaha hooyadu waxa waaye dugsiga labaad ee ilmaha waay marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa maanta waxaa farxad weyn ay u tahay maanta inka qof kasta oo shareecada islaamka ku faraxsan waxbarashada ku faraxsan in nimcadaa maanta diinta aan ku helnay aysan ahayn wax lasoo koowi karo ugu dambayntii waxaa gebageba ah munaasabadda iyadoo shahaadooyin laga safay ardada baratay qur-aanka kariimka maxamed cabduwaali cumar arday koowaad maxamed cabduwaali cumar hadduu istaago ardayga labaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan maxamed khayr ardaydana qof walbo maasha allah hadho insha allah ardayga saddexaad waxaa la yidhahdaa magaciisa salmaan mucaad cabdilcasiis hasoo istaago ardayga afaraad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan sahal maxamed hasoo istaago ardayga shanaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi sahal saciid hasoo istaago cabdirasaaq hasoo istaago رب لك الكون ينادي وفق من جاءك walaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sare loo qaadaa qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa halka lagu barto qowlka allah ayaa la qurxiyey xilli waayihii hore ubadka baranaya qur-aanka kariimka ay wax ku dhiga jireen goobo aanan xilla iska saarin iyadoo taa beddelkeeda sare loo qaadi jiray iskuullada lagu barto maadiga
وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa aalaba halkan ka soo jeediya wariyaheena maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan cudurka koronafirus ayaa dhulka la galay dhaqaalaha waddanka talyaaniga sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeeda haddaan ku horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay siddeed iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar beriiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic toddobo halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nooca yaryar waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic labo markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah cudurka koronafirus ayaa dhulka la galay dhaqaalaha waddanka talyaaniga talyaaniga oo ah waddan ka mid ah qaaradda yurub waa waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga hadlayo fayruska cusub ee caalamka halakeeyey kaasoo loogu magacdaray koronafirus boqolaal ruux oo talyaani ah ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay cudurka korona ugu dhintay waddankaasi waxaana weli uu cudurka ku sii faafayaa qaybo hor leh oo ka mid ah waddanka iyadoo dhakhaatiirtu ay weli la tacaalayaan marka laga soo tago dadka u dhimanaya cudurka wuxuu koronafirus dhulka la galay dhaqaalaha waddanka talyaaniga maalin weliba wuxuu waddankan khasaarayaa balaayiin dollar waxaa gebi ahaanba joogsaday safaradii ay dalxiisayaasha iyo dadka danaha ka leh waddanka talyaaniga ay ku imaanayaan waddankaasi iyadoo dhanka kale aanay jirin dad ka safraya talyaaniga oo aadaya waddamada caalamka taasi waxay keentay in garoonka diyaaradaha ee magaalada milaano oo keliya uu khasaaro safaray caddadooda lagu qiyaasay maalin kasta boqol kun oo qof si kale haddii loo dhigo waxay ka dhigan tahay in shaqadii garoommada talyaaniga ay istaagtay laba iyo toban boqolkiiba dhaqaalaha talyaaniga wuxuu ku tiirsanaa arrimaha dalxiiska haddii aanay jirin dad imaanaya waddanka waxaa gebi ahaanba joogsaday howshii dalxiiska iyadoo meesha ka baxday dhaqaalihii u soo xaroonayay waddanka waxaa sidoo kale gebi ahaanba la xiray iskuullada jaamacadaha iyo goobaha isku imaatinnada taasoo iyana meesha ka saartay dhaqdhaqaaq weliba oo ganacsi oo uu lahaa waddanka qiimayn la sameeyey ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha dowladda talyaaniga ka soo gelayay arrimaha waxbarashada uu la ekaa sannadkiiba saddex boqol iyo lixdan bilyan oo lacagta yurooga ah mas-uuliyiinta ganacsiga iyo arrimaha dalxiiska ee dowladda talyaaniga ayaa sheegaya inay qiyaasayaan in maalmaha soo socda ee meesha ka baxaan soddon iyo kow milyan oo ruux oo arrimo dalxiis u imaanayay talyaaniga xaaladda ka jirta dhanka dalxiiska waa mid aad u xun ayay tiri haweenay madax ka ah ganacsiga iyo dalxiiska dowladda talyaaniga taasoo sheegtay in wararka lagu faafiyo internetka ee ku aadan faafinta cudurka ay ka daran yihiin korona laftiisa khubarrada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegaya in dowladda talyaaniga ay khasaari doonto tobanaan bilyan oo dollar maalmaha soo socda haddii cudurka koronafirus uu sidiisa ku sii socdo intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin